الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
ogaada hubaal owliyada alle ma ahaanaysa cabsi korkooda mana murugoonayaan abuu saciid alkhudri allaha ka raali noqday waxaa laga soo wariyey in rasuulkii alle sala allahu calayhi wasallam yidhi markii qofka la saara meydkiisa alwaaxa janaasada oo janaasadu tahay diyaar oo raggu ku qaadaan garbahooda haddii mowtanuhu ahaa qof wanaagsan waxay tidhaahdaa idedejiya idedejiya haddiise uu ahaa qof aan wanaagsaneen waxay odhan hooggeeda ah xaggee u sidaan waxaa maqla codkeeda wax walba aadanaha ma ahayd hadduu maqli lahaana waa uu suuxi lahaa waxaa wariyey albukhaari